قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون
dheh idinkuma dhaho waxaan hayaa qasnadaha alle mana ogi waxaan muuqan ee qarsoon qaybka idinkumana dhahayo waxaan anigu ahay malag waxaan uun raacaa waxa la ii waxyoodo dhehkan indhahala iyo kan wax arka miyay siman yihiin miyaydaan fakaraynin